أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warbixin cinwaan looga dhigay go'doominta mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada muqdisho ayaa daaha ka rogtay in mujaahidiintu ay qaadeen istaraatiijiyad halis ku ah kooxda aridada soomaaliya afduubyada loo geysanayo darowlada kaxiya gaadiidka ayaa kusii badanaya dalka itoobiya xilli ay kasii darayso xiisada colaadeed ee ka jirta dalkaasi faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho in ka badan labaatan ruux oo soomaali tahriibyaal ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen dadkaasi munaasabad lagu soo gebagabeynayey xalqo diini ah oo sanado xiriir ah u socotay ganacsatada degmada buuaale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmadaas bulshada ku dhaqan degmada buulufulaay ee wilaayada islaamiga baay ayaa ka faa'iidaystay nado diini ah oo looga hadlayey fadliga tobanka hore ee bisha dulxija ardayda maxadka alturath ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay afarta bisha dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isigi oo dhan warbixin cinwaan looga dhigay go'doominta mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada muqdisho ayaa daaha ka rogtay in mujaahidiintu ay qaadeen istaraatiijiyad halis ku ah kooxda aridada soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare warbixintan oo muuqaal ah laguna baahiyey kanaalka youtube-ka ah ee ka faallooda arrimaha dagaalada laguna magacaabo war forontis ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay karka u saaran tahay inay go'doomiso magaalada muqdisho lagana yaabo inay wakhtiyadana soo aadan ay si fudud kula wareegdo caasimadda warbixinta waxaa lagu yidhi dowladda soomaaliya ee caanka ku ah fashilka dhinacyada badan leh ayaa qarka u saaran inay burburto xaalkeedana ma ahan mid aad loogala socdo dunida xarakada jihaadiga ah ee al-shabaab ayaana tan iyo bilowgii sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxay u muuqataa mid ku guulaysanaysa dagaalka iyadoo socota waxay warbixintu sheegtay in bishii lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaaday silsilado weeraro abaabulan oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas oo ay ku xaqiijisay guulo muhiim ah lagana yaabo in dagaalkeeda uu ka dhasho inay si fudud kula wareegto magaalada muqdisho sida warbixinta lagu sheegay kooxda riddada ayaa sanadkii labada kun labaiyo labaatanka waxay ku dhawaaqday duulaan milatari oo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo taageero ka helaysa ciidamada saliibiyiinta ah iyo dowladaha riddada ah ee kala duwan iyo diyaaradahooda dagaalka laakiin duulaankaasi kuma guulaysan wayna ku fashilantay wax welibana waxay u muuqdaan kuwo dib isku soo celiyey sida warbixinta lagu sheegay istaraatiijiyadda dagaal ee dowladda ayaa gebi ahaanba burburtay bishii febraayo ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo qaaday weerar hilaac oo kale ah iyada oo adeegsanaysa xeelado militari oo ay ka mid tahay weerarada tooska ah iyo qaraxyada gawaarida lagu soo raro ayaa lagu yidhi warbixinta uu baahiyey kanaalka war forontis mid ka mid ah weeraradii ugu saameynta badnaa ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso waa weerarkii aadan yabaal ee dhacay bishii abriil kaas oo warbixintu ku tilmaantay inuu ahaa mid cagta lagu mariyey kumanaan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada laguna jaray waddadii xiriirinaysay muqdisho iyo furimaha shabeellada dhexe iyo hiiraan hadda muqdisho waa mid dhinac walba laga fadhiyo waddooyinka soo galaa al-shabaab waxay adeegsanaysaa istaraatiijiyad aan deg deg ku salaysnayn hase ahaatee halis badan iyadoo muqdisho joogta uga dhigtay weerarada duqaymaha ah iyo qaraxyada ayay leedahay warbixintan cusub sida ay warbaahintu tilmaamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay si xeelad iyo feejignaan leh u fulinaysaa istaraatiijiyaddeeda hadda waxay bilowday inay beegsato xarumaha ciidamada lagu diiwaangeliyo duqaymaha waxay ku beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee muqdisho kolonyadii madaxweynaha ayaa weerar lala beegsaday dhinaca kale maleeshiyaadka kooxda raddada ayay warbixintu tilmaamaysaa inay gebi ahaanba burbureen sababo ku aadan musuq maasuqa ku dhex baahay iyo iyagoo aan haysan maalgelin rasmi ah waxayna ku tilmaantay in aanay xitaa awoodin inay dib ugu laabtaan goobihii lagala wareegay ee muhiimka ahaa go-doominta muqdisho waxay sababtay burbur wadareed oo xagga nafsiga ah oo gaaray ciidamada sababo ku aadan ciidamada iyo mas-uuliyiintooda oo kasoo firxaday furimaha dagaalka waxay dowladda maraysaa halkii ugu hooseysay niyadjab intii ay jirtay ciidanka badankood waxay dagaalka ka doorbidayaan inay dalka dibaddiisa u baxsadaan oo ay tahriibaan ayay leedahay warbixintan uu baahiyey kanaalka war frontis dhinaca kale dowladaha saliibiyiinta ah ee qaybta ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya waxay warbixintu tilmaamaysaa inay u jeedaan xaaladda inay ku socoto si aan u wanaagsanayn kooxda riddada laakiin waxay ka badin laayihiin inta ay xilligan qabteen oo ay ka mid tahay duqaymaha inkastoo dowlad weliba isdibdhigayso haddana ma jirto cid ku faraxsan in wixii kaabul ka dhacay mar kale la arko ayay leedahay warbixinta marka laga hadlayo waxyaabaha la saadaalinayo waxaa ka mid ah sida ay warbixintu tilmaamayso inay guulaysato istaraatiijiyadda al-shabaab ee la xiriirta in muqdisho gudaha laga furfuro taasina ay keenayso in si fudud oo dhib yar ay al-shabaab u galaan albaabada muqdisho warbixinta lagu baahiyey kanaalka war frontis ee ka faallooda arrimaha dagaalada iyo dalalka ay colaaduhu ka jiraan oo ku bixisay luuqadda ingiliishka ayaa ku biiraysa warbixinno kala duwan oo waayadii lasoo dhaafay ay baahinayeen warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa gobolka kuwaas oo dhammaantood isku raacay suurtagalnimada in mar dhow la arko iyadoo muqdisho ay ka talinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid caliyare afduubyada loo geysanayo daroolada kaxeeya gaadiidka ayaa kusii badanaya dalka itoobiya xilli ay kasii darayso xiisada colaadeed ee ka jirta dalkaasi sida uu ku waramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan xaaladda amni ee dalka itoobiya ayaa faraha kasii baxaysa xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada aan dhammaadka lahayn ee u dhexeeya maleeshiyaadka mucaaradka ee hubeysan iyo ciidamada dowladda xabashida itoobiya in ka badan soddon darawal ayaa lagu soo waramayaa in lagu afduubtay gudaha itoobiya labadii isbuuc ee ugu dambeeyey sida ay xaqiijinayaan ururka darawallada baabuurta waaweyn ee gudaha dalkaasi isaga kala goosha xubin sare oo ka tirsan ururka oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa u sheegay warbaahinta in afduubyadan oo soo bilowday laba kun iyo toddobiyo tobankii ay si weyn u soo kordheen muddooyinkii dambe iskuna beddeleen ganacsi kadib markii la waayay cid xakamaysa waxa uu ninkan carabka ku dhuuftay in shan iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay dad aan la garanayn heybtooda ay afduubteen inta u dhexaysa soddon ilaa afartan darawal isagoo intaasi raaciyay in wadooyinka qaar ay noqdeen marin halis ah halka qaarkoodna muddo ku dhowaad laba bilood ah ay xihan yihiin mas-uulkan waxa uu sheegay in afduubayaasha ay had iyo jeer dalbanayaan lacaga madax furasho ah u dhexaysa afar boqol oo doolar ilaa toddoba kun oo doolar gobolka amxaarada ayaa marba marka ka dambeysa wajahaya dhibaatooyin isbarkan oo baaxad leh kuwaasoo soo bilowday agosto laba kun labaatan iyo saddexdii xilligaas oo ahayd markii dagaalka hadda socda uu si rasmi a u qarxay kaasoo gobolkaasi ka dhigay goobta ugu weyn ee haatan ay ka holcayaan iska horimaadyada hubeysan ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha hubeysan ee faano mahadsanida waa xasaan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed waxaa tafaasiil dheeraadha laga helayaa dagaal culus oo habeen hore ciidamada mujaahidiinta ah ee ka jihaadaha gudaha magaalada muqdisho ay ku qaadeen bar koontarool oo maleeshiyaadka ridada ay dhigteen xaafada sifeenta batroolka ah ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si adah looga maqlay xaafadaha degmada wadajir iyo degmooyinka kale ee diriska la ah inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo islaam murtadiinta ah waxayna bartaasi kontarool ee mujaahidiintu ay weerareen ay ahayd bar ay murtadiinta si aadaha ugu dhibaateeyaan dadka shacabka ah muddooyinkii dambe waxaa si aadaha usii kordhay howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho dhanka wilaayada bay howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyaan gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa isbaaro waxaana jira khasaaro cadowga allaah gaaray geesiyada towxiidka ayaa har iyo habeen fuliya howlgallo kala duwan oo ka dhan ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka dulmiga kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah waad mahadsantahay cabdiqani in ka badan labaatan ruux oo soomaali tahriibyaal ah ayaa dhimatay kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen dadkaasi marwaan maxmed ayaa inoo sii ambaqaadaya sida ay sheegtay dowladda sbein labaatan iyo saddex soomaali dhallinyaro tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda mediteraneyanka xilli ay ku sii jeedeen dadkaasi qaaradda yuruba dadka dhinta ayaa ahaa dhammaan dhallinyaro soomaali ah kuwaasi oo la socday doon ka soo qaaday dalka aljeeriya kuna sii jeeday jasiiradda balma ee dalka sbein soomaalida geeriyootay ayaa la xaqiijiyey in muddo labaatan cisho ka badan ay ku jireen badda kadib markii ay ka lumeen halkii ay ku socdeen iyadoona la sheegay in markii dambe sahaydii ka dhammaatay kadibna ay u dhinteen haraad iyo qabow sarkaal u hadlay dowladda sbein ayaa sheegay in doonidaasi ay ka soo badbaadiyeen oo keliya laba ruux oo dhallinyaro soomaali ah kuwaasi oo xaaladooda caafimaad ay adag tahay islamarkaana la geeyey jasiiradda balma waxaa soconaya baaritaano lagu baadigoobaya dadkii dhintay kuwaasi oo laga raadinayo xeebaha ku tirsan jasiiradda balma ee dalka sbein dhallinyarada soomaaliyeed ee ku geeriyootay xeebaha sbein ayaa qaarkood saacadihii lasoo dhaafay sawiradooda lagu baahiyey baraha bulshada iyadoona arrintan ay hadalhayn weyn dhalisay xeebaha u dhexeeya dalalka aljeeriya iyo sbein ayaa hadda noqday halka marin ee loogu tahriibo qaaradda yuruba iyadoona xeebahaas bilihii lasoo dhaafay la sheegay inay ka gudbeen kumanaan kun oo dad ah oo badan kuwa ka soo jeeda qaaradda afrika waxaana qayb ka ahaa dad soomaali ahaa mahadsanid marwaan munaasabad lagu soo gebagabaynayey xabqo diini ah oo sannado xiriir ah u socotay ganacsatada degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmadaasi casaam carafaad ayaa sii faahfaahinaya munaasabada noose heer saraa loo saagaasmayay islamarkaana ka dhacday howl ku yaala degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ujeedkeedana waxa uu ahaa gunaanadka xalqo in ka badan saddex sano u socotay ganacsatada ka howlgala degmadaas xalqadan loo soo gebagabeeyey ganacsatada degmada bu'aale ayay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna duruustaasi muddadaasi ka badan saddexda sano ka socotay markaska dacwiga ah ee degmadaas xafladan xalqadan lagu soo gebagabeynayay waxaa kasoo qaybgalay culimo waxgarad ganacsato iyo abwaano waxaana ugu horey munaasabada ka hadlay qaar ka mid a ganacsatadii dhammaysatay xalqadan waxayna soo bandhigeen qaybo ka mid ah cilmigii ay barteen bismillaah allaan ku bilaabayaa magaciisa naxariista guud iyo tagaarkaaba allaha naxariista alxamdulilaah ilaahay baa mahad leh alladii ilaahay baa mahad leh anzala ku soo dejiyey calaa cabdihi lkitaaba addoonkiisa nebi moxameda qur-aan ku soo dejiyey walam yajcal lahu alla uma yeelin qur'aanka ciwajan qallooc alla uma yeelin wax qallooca qur-aanku ma leh qayiman mid toosan weeye liyundira wuxuu u digayaa ba'san sadiidan balaayo daran oo min ladunhu alla agtiisa ah waa cadaabkee wayubashir almu'miniina mu'miniintana wuu u bishaaraynayaa aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna asaalixaati camallada wanaagsan sameeyey anna lahum waxaa u sugnaaday mu'miniinta ajiran xasanaa ajir weyn baa u sugnaaday baabulkalaam كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيتا ارتقى mid ka mid a uu waxgaradka ka soo qayb galay munaasabadan lagu saafmeerayay xalqadan ayaa kelimad goobta ka jeediyey isagoona si gaar ah oo la dardaarmay ardayda waxbarashada dhammaysatay nimanka wiilishaena ganacsatada nimayahow waxa ganacsatadii hore aan helin baad heshaan horta nasiib wanaag ah sababta ah diintu waa loo xiraan jiray baardheer xamar kii xamar joogo bay bokool meel kaste qofka isagoo u qariibin intuu xidheeyo meel masaajidaha iska saaxada ayuu ku baran jiray ganacsatadii haddaad tihiin degmada bu'aale ilaahay weyna waahidka ahaa wuxuu idin waafijiyey idinkoo dukaankiinna guryihiinnin aada joogtaan in diintii ilaahay idinku shubay horta waa nasiib kasaad yeelateen alxamdulilah waa wax ilaahay loogu mahad celiyo waxaan leenahay diintii afar sano iyo afar bilood aad u soo qariibayseen horta la yacan yaan laga dhigin dardaaraa laga tahay inaad faafisaan ulaa horey u sheegtay sidoo kale waxaa munaasabada gabay kooban ka jeediyey mid ka mid a abwaanada kasoo qaybgalay xafladaasi maxrikada ragga gelihayee cadawa magaya murtasaqo maraykan iyo ragga macaawis laylayay itoobiyo raggii madhiyay ee kinya madax gooyay ragga lagu mushaaxee dartood madashan loo joogo ragga lagu mushaaxee dartood madashan la joogo mahad baanu celin oo ducaynaga mutaysteenmahad baanu ceelinoo ducaynaga mutaysteene maraakiista raggii noo furee macallin noo keenay munasalkii ilaah soo dejiyeena lagu maamuusay macnihiisa baaranoo jahligii waan ka maydhanaye maraakista raggii noo furee macallin noo keenay mahad baanu ceelinoo ducaynaga
waxaa xusid mudan in xalqadan ay tahay tii labaad oo markaska dacwagaah degmada bu'aale uu soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaas si gaar ah ay uga faa'iidaystaan ganacsatada magaalada waad mahadsantahay casaam bulshada ku dhaqan degmada buulufulaay ee wilaayada islaamiga baay ayaa ka faa'iidaystay nadu diini ah oo looga hadlayay fadliga tobanka hore ee bisha dulxija bashiir muxidiin abu ayman ayaa siyan qaadaya dulxijo waa bisha labayo tobanaad ee ugu dambaysa bilaha islaamka waxayna u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay si wadajira u gutaan muslimiinta gudashada waajibaadka sanadlaha ee loo yaqaan xajka tobanka maalin ee ugu horeysa bishan ayaa si gaara ay uga faa'iidaystaan muslimiinta maadaama lagu tiriyo inay ka mid yihiin maalmaha sanadka ugu fadliga badan haddaba iyada oo la weyneynayo maalmahaas fadliga badan ayuu maktabka dacwada maamulka islaamigaah ee degmada boolofulay ee xarunta wilaayada islaamigaah ee baay waxa uu sameeyey dadaalo dadka loogu baraarujinayo fadliga maalmahan si uu qof walba uga wada faa'iidaysto labadii maalin aynu soo dhaafnay waxaa degmada buulaful ay ka dhacay nadawaad si isku midda ugada faa'iidaysanayeen noocyada kala duwan ee bulshada rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyadoo si muuqata loo soo bandhigayay maalmaha dulxij iyo sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo macnada mayfuude rasuulka ilaahay uma eraase maa min ayaamin alcamalu asaalixu waaljihaadu fii sabiili illaahi axabu ilallaahi maalmo unhange camal la suubiyo saalix e iyo jihaad walku fadl badan manle saas ma erto talqiinu markin su'aalu talqiiniye lare maadaama su'aalu talqiinyadahay ti rasuulku ma yidhi sala allahu calayhi wasalama xataa walaljihaadu walaljihaadu fii sabiili illaahi aljihaadu fii sabiili illaahi daas marka ma erto waa tafdiil iyo melishal fadlahay bayna jihaadin waqaca jihaad dhiy haadi alcashir tumankan maalmood gudaajo dhiy iyo jihaad dhiy khaarija hada nabigu markii usleyey walaljihaadu fii sabiili illaahi xataa jihaadka usleyi jihaadka tumanka maalmood dhiyi walku fadl badan male jihaadka kale maalmo kale dhiyi jihaadka maalmoon dhiyo ku fadl badan waxaa dhinac socdayna dawaadkan nashaadaad kala duwan oo maktabka dacwada uu su-aalo ku weydiinaya dadweynaha misran lagu siinayay abaalmarino kala duwan ugu horeyn waa kuwan qaar ka mid ah raggii ka faa'iidaystay nadwadii ka dhacday masjidka jaamaca degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay aan may kamid ahaa dadka degan deegaanka buulafulay oo waan ka faa'iidaysaday nadbidii masaajidka jaamac alkabiir ee buulafulay ka socotay ka faa'iidaysay dadka ka faa'iidaysana kamid hayni sulu aad ogsiy marka walaalayaal ayaamahan mida ka jira ayaamihii fadl badanaayeen oo asal cashara dilxija ah maktab dacwa ma eelaamiyahi in masaajidka lamhamin muxaadar qaab nadbilin qowdow ulmashaarikeeyo ulmo iyoona dadweynahaba in laku qowd lamhamin yaa la qowdi ookiya markaan yaanka damboyti oo markaa sabtada ah yaanka damboyti nadbida marka walaalayaal dad culmo ajile ah eedeed qiimiyo qaayin le iyo markan jeediyaayan mawaadiic shal duubugna markaan wayka ka hadali sida fadliga ayaa mawyo leyin sida fadliga yaratu yowmul carafa iyaa lakala hadali may kale meelo ka dhaha jiray mushaaraka oo dadweynaha oo muxaadarooyinkaas ama nadwooyinkaasay mushaarakeeya ka jiraan ee kamid haayaan nadbadaan ka socotay iska jaamac buurafulaay ka socotay yaa kumid tahay dadkay ku qeybgal yaa kumid tahay lamada hameen socotayba ku faa'iidaysaday mustamiiciinta kumid tahay deegaankana kana ole bulshadii deegaanka noole intan kumid ahaa marka eed ilaahay subxaana watacaala ama inka mahadnaqaane allihii ahna deersii ayaamihii ilaahay ayaamihiisa inka fadl badanaayay bishii dilxaji tobankii inka horreeyay inka fadli badan ayo ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa uu suka sheegay subxaana watacaala suuradda walfajrina ilaahay soo ku hadali ayaamahaas oo aad in fadli badan dadka muslimiinta guud ahaanna dhinac walba laka laka wacyigeliyay khaasatan anaga ka degma ahaan buu lafulahay eed iyo eed ayaa anka naninka faa'iideeyey sidoo kale dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladan oo door fiican ku lahaa ka faa'iidaysiga nadwada ayaa ka warbixiyey siday ugu baahnaayeen nadwadan geeka oo jamaado atamay banahnin gebagabaaye dowro oo shacaa'ir jeleerow waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innahaa min taqwa alquluub gabdhoo maxaafada buulfalayka nool haddeena eed iyad een ku faa'iidaysani alxamdulilaah may bananin shee culmaadanin akriyeena axkaanto udaxyada ka saabsan iyo axkaanto meelaraysa ayaamu dilcishra fadaa'iliya lata ni buraarijiyeen culmada ilaahay kheyrsi degmada meelaraysa hani qaba qaabadi ilaahay ajari xasanaadku si unin eed iyo eedolan ku faa'iidaysani wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin ee ilaahay subxaana watacaala eri culmada koley mayba laku dhaxalaaya diingee laku dhaxalaaya haddana diinta eedanim xasuusiyan alculamaa warithatu lambiyaa alxamdulilah walbadan iyo ku faa'iidni dowladana mar badan anbaahagna intii mar walbana haninkana mayba qalbiga ilaahay subxaana watacaala dikrishiya soofeye yaanbidaba mirirta soofilka dhowe unun qalbiga walaa oo maarne soofo soofangnagdoo mayba cibaadada maxaadarooyinka iyo meeleraysa antinanas sheego iyo meel qalbigana ka soofowe in ilaahay subxaana watacaala towfiiqdan waafajiyo bisha dulxijo waxay ka mid tahay bilaha xurmada leh waxayna la gaar tahay inay xambaarsan tahay maalmo gaar ah iyo acmaal waaweyn wuxuu yidhi nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam maalmo ma jiraan acmaasha la sameeyo uu allaha kaga jecel badan yahay tobanka maalin ee ugu horeysa dulxij haddaba ruuxa muslimka ah waa inuu ka faa'iidaystaa maalmahan ugu horeeya bisha dulxij oo uu sameeyaa acmaal wanaagsan gaar ahaan acmaasha fadliga badan waad mahadsantahay abuu ayman ugu dambayntii ardayda macadka alturath ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan eegaya maxadka turaah oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib islamarkaana lagu barto luuqadda carabiga ah iyo culuumteedah ayaa waxa uu bandhiga cilmiyada ku sameeyey xaruntiisa ku taala magaalada jilib ardayda oo muddo bilooyan ah baranayay luuqadda carabiga ah ayaa waxaa loo dhigay munaasabad ay ku sameynayeen bandhig taas oo ay kasoo qayb galeen qaar ka mid ah culimmada waxgaradka ah iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay kusoo barteen macadka أنا طالب من طلاب معهد التراث أحب لغة العربية وأتعلمها لأن الله سبحانه وتعالى اختار اللسان العرب لحمل الرسالة الخاتمة لذلك فإن معهد التراث قد اعتنى باللسان العرب وعد ذلك هدفا يراد لذاته والأمة إذا سارت على ذلك يكون لها العز والتمكين تجرو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شدت في شبم من ماء مهنية صف بها ضاع ضاع وهو مشهول وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسور صرت فعل وفاعل من حرف الجر البصرة مجرور من وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالفعل سرت إلى الكوفة إلى حرف جر الكوفة مجرور بإلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالفعل سرت أم الأم أوفى ذمنة لم تكلب بحومانة الدراج فالمتسلم ودار لها برقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم غايته المنايا خض عشواء من تصبت مته ومن تخضي عمار فيهرم ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضراس بأنياب ويوضأ بمنسم sidoo kale maamulka macadka ayaa waxa uu ka hadlay muddada uu furan yahay macadka iyo waxyaabaha lagu barto si guud machadku maraaxil kala dugduwan ayuu leeyahay maraaxishiisii waa ilaa shan mustawo waa laba sano iyo bar si guud ahaan wuxuu inoo furan yahay hadda mustawa alawal shan bilood ayuu ahaa waxaana ku soo qaadanay dhowr kitaab machadku waxaa lagu diraaseeyaa oon qaabkii wax loo dhigo dariiqadu ardayda wax lagu baro waa dariiqa alxalaqaat waa dariiqa alakaademiya oo labadii oo la jamciyey kama marneen golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana munaasabadda macadka uu kusoo bandhigay bandhiga ka jeediyey kalimaad ku saabsanaa waxbarashada macadka
ardada waxay soo bandhigeen maasha allah waxyaalo aad loogu farxo oo indhahanaga ay ku qabowsadaan dadaalka micnaha waxaan leeyahay sii labalaaba waxaan kaloon u mahad celinayaa waalidiinta ardaydan dhalay ee soo diyaariyey oo ku dadaalay inay halkan wax soo gaaraan aad baan ugu mahad celinayaa Ee, haddaan nahay noqobada aad baan arrintan ugu faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga alandalusi xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu